Dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhasha isbeddelka cimilada, sida abaaraha iyo fatahaadaha, waxa ay si aad ah u saameeyaan bulshada qaybahooda nugul sida haweenka iyo carruurta, oo ah kuwa si gaar ah ugu nugul dhibaatooyinkaasi. Qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay sida haweenka iyo carruurtu ugu nugul yihiin saameynta ka dhalata isbeddelka cimilada.
cimilada isbedelka cimilada cimilo marka la dhaho cimilada way isbedeshaa hawada isbedelayso xilligaa isbedelayo meeshii shalay saacadu ahayd beri ma noqonayso dhinacii dabayshu kaaga imaanaysa maa dhinac kale dabayshu ka imaani roobka laftigooda saas u wareegayaan Eh, markii loo fiiriyo dadka reer guuraaga ah iyo dadka ay dibisada degan Eh, sababta ay u saameynaysa waxay tahay dadka eh, baadiyaha degan markii roobabku daadadku yimaadaan dhibaatooyin badan ay la kulmaan waxaa kulmay naf iyo maalba inay nafta ku waayaan inay xoolahoodii ku waayaan inay ku waayaan eh, daga- dalagii ay beerteen haddee qofka markuu beeraley iyo xoolaleeyahay beerna waa kabiya qaca isaga jirnay laakiin hadda qof kasta oo soomaaliya jooga wacyigelin fiican uu helaa weliba reer jubbaland waxay helaan in meelaha ay roobku ka jiraan ay ka fogaadaan daadadka ka fogaadaan Eh, sanadadii dambe eh, hadda roobkii aliimo oo kale waxay noqotaba in idaacado ay t- ay hurmuud telefoonada lagu xiro oo la yirahda ka fogaado idaacadduna afar iyo labaatan sac ay sheegi jirtay dhibaatada roobku leeyihiin dhibaatada dabeeluhu leeyihiin Eh, haddii dabeel kacdo waxaa laga yaabaa guri gaagadariskiisa inuu oo- uu dab ka shidnaa dabeel haddii qacdo dabeeshii dabkii uu kaco gurigan uu gubo uu dab badan uu sii gubto haddii daad yimaado in aad adoon u digtooneyn oon u diyaar garoobin daadka uu kusoo galo ku qaado marka mar walba dhibaatay leedahay waa dhibaato badan way la kulmaan dhibaatada ugu horeysa waxaa waye marka jiilaalkana waxaan dhibaato ku qabnaa guryo cooshaan deganahay oo bac ah Ee, kuleelkii wuxuu wataa macnaha ku- eh, habaas oo kulul yacni meelaad ilmaha la aadidaa rabtaa Ee, ilaahay kuuma darnaadee haddaay hore waxaan iska ahaan jirnay saan u joogna unbaa kuleel na soo geli jiray alla kuleel badanaa kuleelka maa bilaawda maxaa waay waxaan hadda alxamdulilah waxaa u malaysaa kasi jirin eh, maxayd cimilaa isbedele iyo xili kuleel iyo xili jiilaal waayo kuleelka markaan aragno xili jiilaale webiga waa noo guri jire jiilaalaa la galay Eh, maxay ahayd oo balki oo gugi raarka loo saaray dibiyada raaraan dhisanaa dibiyadan koro koraa loo saari jiray waxaa la aadi jiray jiimada jiimo waa taqaanaa sida cambaha cambaha hoostiisaan harsan jirna ma aana dareemi jirin wax kuleele xilliga roobka markii bilaawdana waa kasoo fogaan jirna haddana sida biyaha fat Haweenka iyo carruurta gaar ahaan kuwa danta yar ayaa ah kuwa ugu nugul saameynada kala duwan ee ka dhasha isbeddelka cimilada.